magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan 25 arday oo baratay cilmiga shareecada islamarkaana ka aflaxay macadka daraasaadka islaamka ee sheekh cabduqaadir nuur munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland wasiiro xildhibaano maamulka macadka waalidiin dhalinyaro macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid ah maamulka macadka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aasaasay macadka iyo heerka ay soo mareen ardada markaskan in la asaaso baahida keentay waxay ahayd in wadanka culimo looga baahan yahay weliba markii ay soo baxeen dad culimmadii laynaya asaasayaalka markaskan waxaa ka mid ahaa ilaahi u naxariisto sheekh cabdinaasir xaaji axmed abu maxamed sawirkiisa waad arkayseen manhajka dadkii cudubdhexaadka ah buu ka mid ah ilaahay ha u naxariisto wuu noolaa markii markaskan la asaasayey sidoo kale wadammadii culimmadu inuu ka imaan jireen waynu ka warhaynaayo maanta iyagaa culimo u baahan in loo diro fikirkaani markaasuu yimid ware inteenna hadda alifba akhridana waa soconnaa intii qiimaha badnaydna haddee waynu aragnaayo waaba la laynayaa dibadna wax ka sugmaynaa sidee yaalla fikirkaani markaasuu yimid in wax la ysku dayo waddankana culimo in loo soo saaro waana baahida ugu weyn oo ummaddu ay qabto ayaantii hore ka fikra bay ahayd oo ashkhaas yar ka guuxaysay maanta samiraheedii waa la arkay ilaahay baa ku mahadsan ugu horayn oo waafajinta iska lahaa wixii ilaahay uu aqbalo ayaa aqbalma ciddii ka qayb qaadateena ilaahay ka ajar siiyo subxaanahu wa tacaala qof walba meeshiisa ilaahay baa ku og dadkaas dhallinyaradaas waxaan u rajaynaynaa inay noqdaan qudaadii dalka culimmadii dalka dadkii culimmadii ummadda u fatwoonayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka macadka isaga oo ardada kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada culumta islaamka xafladda tan qiimaha leh oo runtii aada iyo aada iyo aada aniga ii taabatay waayo dowladda wasaaradda cadaaladda oo kale dee waxbay mala ka ogeyd laakiin sida tan waxaan caawa aanu ka ogaanay dowladdu kama ogeyn waxaanu ballan qaadanaa inaanu caawa wixii laga bilaabo ogaano haddii aanan hadaanna wax kale tarayn inaanu ogaano markas noocaasi inuu jiro runtii aad baan ugu farxay waxaan berigii hore cilmiga wax loo doonan jiray waxaan maqli jiray maxay tahay jaamacatul ashar iyo jaamacado kaloo dibadda ah waxaan qabaa in loo soo doonan doono garowwe waxyaabihii aan caawa si kasta ha ahaatee dafcaddan waa dafcaddii koowaad ee ka aflaxda macadka daraasaadka islaamka ee sheekh cabduqaadir nuur tan iyo markii la aasaasay isagoo qeyb weyn ka qaadanaya soo saarista culmo taya leh kuwaasi oo horumar u seedi doona dalka iyo diinta